dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idiinana kuwooda ugu waaweyn dadaalo lagu xalinaya xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashooyinka puntland oo ka socda magaalada garowe ee gobolka nugaal ka maaliyadda soomaaliya oo ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda iyo madaxda bangiyada dawliga ah ee dalalka bariga afrika oo ay soomaaliya xubin muhiima ka tahay wafdi uu hogaaminayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo lagu soo dhoweeyey magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo ku dhawaaqday in imtixaanka laga qaadayo saddexdii kun ee macaaniraadii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo ku dhawaaqday imtixaankii laga qaaday saddexdii kun ee macallimiin iyo ay dowladdu dhowaan qaadatay maamulka sare ee isbitaalka xamar oo daafure adeeg lacag la'aan ah uu la xidhiidha hooyada iyo dhallaanka baraadka dibadda warka iyaga habeen caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu dooroon kooxaha isku haya waddankaasi suudaan uu ku heshiiyey xabajoojin muddo kooban ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa axad siniin ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad mii sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku bilowno dadaalo lagu xalinayo xiisadda ka aluulsan magaalada garowe ayaa ka soconayo gobolkaasi nugaal xiisadaasi oo salka ku heyso doorashooyinka qof iyo codka ah ee puntland sida ay xaqiijiyeen ilo wareedo ku sugan magaalada garowe waxaa dhinacyada ku sugan magaaladaasi ka soconayo dadaallo aanaan weli lagu guuleysan kuwaasi oo ay qeybay ka tahay xalinta xiisadda la xiriirta doorashooyinka qof iyo codka ah ee ka taagan magaalada garowe ciidamo taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka ee raba inay joojiyaan doorashooyinka ayaa sida la xaqiijinaya waxa ay jihooyin kala duwan ay kaga sugan yihiin caasimada garowe sanadiiqda codbixinta degmooyin ka tirsan gobolka nugaal ayaa sidoo kale waxay ku xaniban yihiin magaalada garowe kadib markii ay ciidamo taabacsan mucaaradku ay xirteen jidadkii ay ka bixi lahaayeen guddiga doorashooyinka iyo sanaadiiqda codbixinta halkii la marsiin lahaa wararku waxay intaasi ku darayaan in weli ay socdaan wadahadallo lagu xalinayo xiisadda siyaasadeed ay ka taagaan magaalada garowe salkana ku heyso barnaamijka doorashada qof iyo codka ah oo ay wado xukuumadda saciid cabdulaahi deni inkastoo aan ilaa iyo haatan wax heshiisa laga gaarin murankaasi dhinaca kale madasha siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland ayaa warmurtiyadu oo maanta ay soo saareen waxay mar kale ay ka digeen in xiisadda ka taagan magaaladaasi garowe ay sababto in iska horimaad hubaysan ama dagaal hubaysan uu ka dhaco magaalada garowe ee gobolka nugaal iyagoo ku baaqay in wadahadalka la xoojiyo si xal looga gaara muranka ka dhashay doorashooyinka maamulka puntland geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay shir ka dhacay dalka masar isaga oo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa dalka masar maanta magaalada sharmasheekh ee waddankaasi masar uu kaga qayb galay shirkan oo ay isugu yimaadeen madaxda bangiyada dooliga ah iyo wasiirada wasaaradaha maaliyadda dalalka bariga afrika oo ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya qeyb ay ka tahay wasiirka maaliyadda doctor cilmi maxamuud nuur oo ku sugan magaalada sharmasheekh dalka masar ayaana lasoo warinayaa in uu dowladda federaalka soomaaliya ku matalaya shirkaasi gaarka ah oo ay isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda iyo madaxda bangiyada dowliga ah ee dalalka bariga afrika wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalalka bariga afrika iyo sidii lagu gudbi lahaa caqabadaha ku hor xeeran xilligani ee dhaqaalaha wadamadaasi sidoo kaleetana shirkan ayaa looga dooday sidii dal weliba uu maalgelin lahaa ama maalgelin gaar ah ugu heli lahaa bangiga horumarinta afrika dhowaanaya waxaa si rasmi ah u furmi doono dhowaanaya waxaa si rasmi ah u furmi doono magaalada sharmashiikhna ka furmi doono ee dalkaasi masar shirka sanadlaha ah ee bangiga horumarinta afrika dhinaca kaleetana wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka ceyn wariyahayaga najmo maxamuud salaad ayaa kasoo warantay buuhoodle loogu soo dhoweey wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaadhsiinta dowladda federaalk ee soomaaliya jamaal xasan khaliif wasiirka oo kasoo kicitay magaalada laascaanood waftiga wasiirka ayaa waxaa socdaalka ku wehelinaya gudoomiyaha khaatumo jamaal xaaji cali qaar ka mid ah xildhibaanada puntland waftiga wasiirka ayaa magaalada buuhoodle waxaa kusoo dhoweeyey dhammaan bulshawada qaymaheeda kala duwan ugu horreeyeen maayar ku-xigeenka magaalada buuhoodle odayaal cuqaal ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo dhammaan bulshawada qaybeeda kala duwan ugu horeyntii halka waxaa ka hadlay qaar ka mid a madaxdii soo dhoweysay ugu dambeyntii waxaa hadalka soo xidhay gudoomiyaha khaatumo jamaal xaaji cali iyo wasiirka wasaaradda boostada isgaadhsiinta dowladda soomaaliya jamaal xasan khaliif magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn waxaana soo gaadhay wafti ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda boostada isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda dowladda soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif iyo wafti ballaaran oo hogaaminayo oo ay ka mid yihiin mudanayaal ee ka mid ah xildhibaanada golaha xildhibaanada dowladda puntland iyo wafdi iyo wafdi kale oo ka mid ah ninka SSC Khaatumo een Bashiir Xaaji Cali ee dhammaantood waxaan u soo dhaweynaa si kaliya laaba waxaan leenahay ku soo dhawaad mudanayaal dalkiinni iyo dadkiinni oo jecel oo idin heegana insha Allah waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inaad waxqabad iyo waxtar la timaadeen si gaara wasiirka insha Allah waxaan ka rajaynaa inuu kala socdo oo ula soo lugay dadkiisa u soo maray dhulka ugu soo maray waxtar ballaaran oo uu ku daboolayo tabashada ay ka qabaan dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda boosta isgaadhsiinta tiknolojiyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif gudoomiyaha s c mudane jamaal xildhibaanada dowladda puntland la socday wafdida uu wasiirku hogaaminayo mudane xariir marti sharafta kale wasiirku hogaaminayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaa sharaf weyn noo ah inaannu maanta wasiir dowladda federaalka ka socda aan ku soo dhoweyno gobolka cayn runtii waxay shacabka reer buuhoodle shacabka gobollada sc iyo dhammaan shacabka ummadda soomaaliyeed u tahay hambalyo weyn waa markii ugu horraysay sidaan filayo in wasiir federaal ka socda uu soo booqdo gobolladan runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda uu ka tirsanaya ama xukuumadda uu ka tirsanaya madaxweynuhu oo garatay inay wasiirkooda u soo diraan gobolkii uu mandatka gobolkii u degaan ahaan uga soo jeeday wasiirka gobolkiisii buu yimi ma aha wasiir muxuu ahaaye meel kale yimi gurigiisii iyo dadkiisii iyo degaankiisii unbuu maanta soo booqday isagoo duruufaha ku xeeran doonaya inuu ogaado ogahay inaad soo marteen degaano ka tirsan gobolka cayn runtii oad xalay u hoyateen magaala madaxda gobolka sool inaad soo marteenna waa la socdaa habeenno aad joogteen waa markii u horraysay ee wasiir federaalka ka socda oo gobolka ee ku soo dega magaala madaxda puntland soo mara dhulka yimaadda laascaanood yimaadda gobolka cayn dhammaan gobollada s c ku soo mara baabuur waa markii inoogu horraysay ilaaha guushaa ina gaadhsiiyey baynu dhammaanteen u mahadnaqaynaa halka ku soo dhowaynaynaa wafti ballaadhan oo uu hogaaminayo wasiirka boosta iyo isgaadhsiinta federaalka soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif wafdigaas oo ka kooban heer federaal iyo xildhibaano puntland iyo xildhibaanadii s c khaatumo oo iyagana hogaaminayo hogaamiyihii s c khaatumo bashiir xaaji cali jamaal wafdidaa si wacan baanuso si ballaadhan baan u soo dhowaynaynaa soo dhowaada deegaankiinnii iyo dalkiinnii runtii qiimo weyn iyo sharaf baad noo tahay idinkoo heer federaal heer puntland iyo heer s c khaatumo wada socdaba inaad noo timaadaan waxaan u joognaa oo ku soo dhowaynaynaa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka dowladda federaalka noo batalah ee gobolka ka soo jeeday mudane wasiir soo dhowow iyo nimanka la yidhaahdo puntland xildhibaanada ah ee la socda hoggaanka s c jamaal xaaji cali dhammaan waa soo dhoweyn waftiga qiimaha leh ee ka timi dowladda federaalka wasiirka noo matala ama noogu jira golaha dowladda dhexe jaamac xasan khaliif iyo waftiga la socota heer buntline s c odayaal waxgarad baanu salaamaynaa salaanta islaamka waxaan ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wasiirka wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada dowladda federaalk ee soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif anigu saad ogtihiin baryahan waa idinla joogay maan soo gaadhin bowhoodle laakiin ilaa markii dagaalku uu dhacay waxaan joogay magaalada laascaanood ilaa bishii februari lixdeedii habeen hore waxaan joogay gobolka cayn wirwid laakiin halkan uma soo gudbin nasiib wanaag maantay ii noqotay inaan wafdiga soo raaco booqoshadaydu ma aha booqosho sharafeed maaha waa booqosho shaqo dalkeennii waxaa ku soo duulay niman horar ah oo argagixisaa oo somalilan la yidhaaho oo isirna cayb iyo adab darro iyo adyad dalkeenna ugu soo duulay gobolka cayn waxaynu caan ku nahay geesinimada iyo la dagaalanka rajiciyadda nimanka halkaa jooga ee soomaaliddiidka ah waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka wasaaradda boosaha iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka ah mudane xasan jaamac khaliif rabaa inaan idinka mahad celinno soo dhowaynta qiimaha leh ee walaalnimada leh ee dareenka leh ee runtii aanan ilaawi karin ee aad nagu soo dhowayseen xilligaa adag ee qoraxdu kulushahay waana ka cudur daranaynaa wixii daahitaana iyo dhib idinka soo gaadhay waxaan hayaa oday soomaaliyeed degaankiisii yimid dadkiisii u yimid dowlad soomaaliyeed ka tirsan waxa uu daaran yahay socdaalka iyagu waxa ugu horeeya waxaa weeye inaannu xogta rasmiga ah ee ka jirta deegaanka s s c aragno way jiri jireen wayna dhici jirteen wayna dhici doontaa dad kale oo ka dawladda ka socda oo degaanka u dhashay inay yimaadeen ama hore ama imaan doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa idinlaahi tacaala maanta runtii wakhti waa nagu yaraa haddana waa nagu yaryahay howlo badan baana sugayey laascaanood baanu joognay ma fududa xaaladdeenna idinkoo og in qof ama dad dawladda dhexe ka tirsan yimaadaan meelaha degaanadeenna mana aha waa duruufahan ka hadlayaa kama hadlayo diiditaan iyo nacayb dawladda soomaaliyeed waxaan idiin ballanqaadayaa hortiinana ka sheegayaa inay idin ogoshahay waxaa dhici karta oo aan soo dhowaynaynaa wax alla wixii laga tirsanayo
codkaasina wuxuu u dambeeyey guud ahaan warkii habeenada caawa kala socoteen raawdiga hadaalsan ee muqdisho nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel